waxaa loo soo jeestay in amniga magaalada muqdisho wax laga qabto laakiin waxaan rabnaa inaan ka guurno amnigii ahaa markay wax dhacaan in wasiirka ama madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha su-aalo la weydiiyo waxaan rabnaa su-aaluhu inay ka soo bilowdaan meesha ugu hooseysa oo ah guddoomiyaha degmada waaxda uu joogo ugu hooseysa waxaan rabnaa xaafad walba oo gobolka banaadir ka mid a haddii qof cusuba ay ku soo saawiddo in la ogyahay qofkaasi waxa uu yahay haddaan la ogeyna in xabsi lasoo dhigo magaalada muqdisho waa astaantii qarannimada soomaaliyeed waa magaalo madaxdii waddanka soomaaliyeed ku dhowaad soddon sano oo dalka dhibaata ay ka jirtay waad ogtihiin carruurta dalka dibaddiisa ku dhalata marka ay rabaan inay wax ka bartaan dalkooda waxa uga horeeya bartaan waxa uga horeeya magaalo madaxdii magaalo madaxdii sidaas aheedoo idinku aad degantihiin oo carruurtiina ay degan tahay waalidkiina ay degan yihiin inaan aqbalno inaan ku fiirsanno sanad walba in dad lagu laayo annaga ayay damiirkeenna wax ka sheegaysaa haddii marka aad rabtaan inaad qarannimada soomaaliyeed dib u dhistaan in sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed la soo celiyo in waddanka horumarkiisa laga shaqeeyo tallaabada ugu horeeya oo nalaka rabo waxay tahay magaalada muqdisho oo ah caasimadii in amni laga dhigo sagaashanka maalmood oo aan u qabannay wasiirka iyo inta ka hoos shaqaynaysa iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waa sagaashan maalmood aan ugu talagalnay inaan kula xisaabtanno shirkan maalintii ugu horreysa oon qabanayna waxaan ku yidhi waxaan u baahanahay in la ii keeno xamar oo amni ah ama in la ii keeno ciddii mas-uulka ka ah in magaaladii amni noqon weysa annagu waxaan ballan qaadaynaa wax walboo agab ah ood u baahantihiin inaadan kala shaqayno umidooda inaad badbaadisaan dhiigga walaalihiin hooyooyinkiin iyo aabbihiin umidooda inaad soo celisaan sharafta iyo karaamada magaalo madaxda aada mas-uuliyiin u tihiin